إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah hay-adaha reer galbeedka ayaa sheegay in duqeymaha ay kenya ka geysato soomaaliya ay sii kordhinayaan carada iyo naceybka ay dadka soomaaliyeed u qabaan kiristaanka wargeys ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa sheegay in kenya ay aada ugu walaacsan tahay awoodda iyo weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kusii kordhaya gudaha waddankeeda xildhibaan ka tirsan dowladda kenya ayaa ka hadlay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee aadka ugu badanaya gudaha waddankaas faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafiic shalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen xarunta madaxtooyada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo ku qaaday fariisano kala duwan oo shisheeyuhu ugandha xabashida iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo bakowl maamulka jubbaland ayaa sheegay inay ka walacsan yihiin bixitaanka ciidamada shisheeye iyagoona xaqiijiyey inaysan iska dhicin karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaalooyin ka tirsan jubbooyinka iyo galgaduud ayaa si wada jir ah loogu daawaday aflaamta dagaaladii yeedii aato walaada degmooyinka mudug ayaa loo soo gabagabeeyey dowlad diini ah oo muddo toddobaad ah socotay wilaayada islaamiga hishabeellaha hoose ayaa dowro u qabatay tiro macalimiin ah si kor loogu qaado wacyigooda iyo aqoontooda koox hubaysan ayaa weerar sababay dhimasho dhaawac ka geystay magaalada gaarisa ciidamada yuhuudda ayaa isaga cararay magaalada jiniin ee dhulka muslimiinta ee falastiin qodobadii warka ugu door koroonaa ayay intaasi ahaayeen goordhowna waxaad dhegaysan doontaan faahfaahintooda insha allah
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada qodobadii oo faahfaahsan hay-adaha reer galbeedka ayaa sheegay in duqeymaha ay kenya ka geysato soomaaliya ay sii kordhinayaan carada iyo naceybka ay dadka soomaaliyeed u qabaan kiristaanka cabdulaahi soomaali ayaa ka waramaya hay-adaha iyo warbaahinta reer galbeedka ayaa waxa ay ka waramayaan amuuraha la xiriira walaaca ay ka qabaan korarka awoodda xarakada shabaabul mujaahidiin iyo labakaclaynteeda iyo weerarada ay ka geysanayso gudaha kenya wargeyska faalloodaha arrimaha ammaanka oo ka soo baxa dalka maraykanka ayaa warbixin tiro koob ah waxa uu ka qoray weerarada iyo howlgallada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fulinayso kenya gaar ahaana dhulalka muslimiinta ee ay haysato wargeys lagu magacaabo critical taratis ayaa waxa uu sheegay in ay aada u lixaadsadeen tallaabooyinka lagu beegsanayo ciidamada iyo saraakiisha dowladda kenya tan oo sababtay buu yidhi in madaxda xukuumadda kenya ay dibadda la soo joogsadaan qayladhaamin xooggan oo waa wareey ah warbixinta ayaa waxay xustay sidoo kale in ay kordheen weerarada ka dhanka ah ciidamada etoobiya ee duulaanka ku jooga soomaaliya si ka badan sannadihii lasoo dhaafay waxaana korarka weeraradaani ay ku micneeyeen kuwo xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku doonayso in ay ku wiiqdo awoodda ciidamada kenya iyo etoobiya ka hor inta aanay ku biirin dagaalka firimbigiisa uu yeeriyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud tusaalooyin oo wargeysku u soo qaatay tirabadnaanta weerarada ka dhacay gudaha kenya ayaa waxaa ka mid ahaa in uu xusay in bishii juun oo keliya ay dhulka n f d amaba dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato ay ka dhaceen sagaal iyo toban weerar oo dhiig badani uu ku daatay kuwaas oo lagu beegsaday askar iyo saraakiil iyo xarumo dowladda kenya ay leedahay dhinaca kale ciidamada xabashida marka la eegana waxa wargeysku uu soo qaatay labadii weerar ee toddobadii iyo kow iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ee juun ciidamada xabashida lagula beegsaday gobolka gedo gaar ahaana baar dheere iyo doolow kuwaas oo loo adeegsaday qaraxyo waaweyn weeraradaas ayaa waxay ahaayeen afar qarax oo labalaba u dhacay wargeyska oo macluumaadkan ka soo arooriyey warbaahinta islaamiga ah iyo midda soomaalida kale ay leedahay iyo quburada falanqeeya arrimaha geeska afrika gaar ahaana dhanka amniga ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab kenya iyo etoobiya ay ka aaminsan yihiin kirishtaan waddankooda ku soo duulay waxayna khubradu yidhaahdeen buu yidhi arrintaasi waa fikir soomaalidu ay la qabto qaybta dambe ee warbixinta ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday duqaymaha kenya ay ka geysatay jubbooyinka bishii lasoo dhaafay waxayna warbixintu sheegtay in duqaymahani ay sababeen khasaare soo gaaray dad rayid ah sida ay soo gudbiyeen buu yidhi wargeysku warbaahinta al-shabaab iyo kuwa soomaalida kale ay leedahay duqaymahaasi ayaga ahi waxaa daraasadu ay ku tilmaantay kuwa aan wax faa'iidaha u soo kordhinaynin dowladda kenya balse sii kordhinaya nacaybka ay dadka soomaaliyeed u qabaan shisheeyaha gaar ahaan kenya warbixintan iyo kuwo la mid ah ayaa u muuqda daraasad talooyin lagu siinayo dowladaha etoobiya iyo kenya kuwaas oo labaduba dhulal ballaaran ka haysta ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah una sii hanqal taagaya dhulal kale oo hor leh tan iyo sanadkii lasoo dhaafay waxaa siyaasiyiinta kenya ay aad wax uga qorayeen soomaaliya iyadoo qaarkood ay sheegeen in ay leeyihiin magaalada kismaayo madaxweynaha waddanka uganda oo ka soo muuqday filim alkataaibe ka diyaarisay weerarkii buulmareer ee lagu laayay askarta faraha badan ee ugandeeska ah ayaa waxa uu sheegay in dhulka soomaaliyeed uu yahay dhul kufaartu ay leeyihiin sida uu yidhi mana jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo dowladda federaalka aho arrintaa ay ka tiri amaba ay kaga jawaabtay xildhibaan ka tirsan dowladda kenya ayaa ka hadlay weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee aadka ugu badanaya gudaha waddankaas sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed muudey bishaar xaaji oo ka mid ah xildhibaanada kenya ee laga soo doorto mandheera ayaa walwal xoogan ka muujiyey kororka weerarada halkaasi ay ka geystaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo bateen islamarkaana kordhiyeen weerarada ka dhanka ah ciidamada kenya wuxuuna dhaliilay xukuumadda nairobi
weeraro badan baa ka dhacay oo dhinacan ka socota al-shabaab laakiin xoogaa waa soo bateen siday hadda u yimaadeen iyo sidii safarihii hore kalo isuba maxaa safartan hadda xoogaha waxay u eg tahay inay xoog ay soo saareen dhinaca nodistan laakiin waxaan u malayn inay xoog saarayaan dhinacan mandera iyo wajeer iyo garis iyo lamu wallahi ciidama mar hore way joogeen laakiin dhaqdhaqaaqii awal aan ka rabni iyo hadda sidaa hadda yihiin mise ma laha todobaadyadii lasoo dhaafay waxaa isii soo tarayay walaaca ay dowladda kenya ka muujinayso kororka weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kenya ayaa haysata dhul ballaaran oo ay muslimiintu leeyihiin faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafiic shalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen xarunta madaxtooyada magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku saabsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay dagaalo ku qaaday fariisano kala duwan oo shisheeyuhu uganda xabashida iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolada shabeellaha hoose iyo bakool waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxay ka fuliyeen gobolada banaadir shabeellada hoose iyo bakool haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa laanta tawfiiq ee degmada yaakshiid halkaas oo saldhig u ah ciidamada la weeraray ciidamadan ayaa waxaa soo wajahay cabsi xooggan iyo kala carar welina faahfaahin dheeraada kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xala lagu weeraray tawfiiq inta uu leegyahay isla gobolka banaadir waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha ka dhashay madaafiic shalay lagu garaacay madaxtooyada shalay aroortii hore rag ka tirsan gootada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay madaafiic ku garaaceen xarunta madaxtooyada dowladda federaalka halkaas oo uu ku sugan yahay madaxweynaha dowladda federaalka waxaana soo baxaya faahfaahin ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarka lagu qaaday madaxtooyada mid ka mida madaafiicda ah ayaa waxa uu ku dhacay goob ay madaxtooyada kaga sugnaayeen ciidamada ilaalada gaarka ah ee madaxtooyada waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada ayaana halkaa ku dhintay sidoo kale madfac kale ayaa ku dhacay gaari nooca aan xabaddu karin ah kaas oo ka mid ahaa gawaarida yiilay madaxtooyada waxaana gebi ahaanba gubtay gaarigii bulad baruufka ahaa howlgallada kala duwan ee ka dhankaa xarumaha iyo saraakiisha ee askarta dowladda federaalka ah islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka banaadir ayaa sii kordhaya shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay degmada dayneele ee magaalada muqdisho lagu dilay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka halka saddex kalena lagu dhaawacay waxaana sidoo kale gubtay gaarigii uu qarax u haleelay dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xalay weerar ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday fariisamayaal ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah iyo askarta dowladda federaalku kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada jannaale ciidamadan jannaale lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda neeshinka waxaana halkaa laga maqlayay dhawqa rasaasta dhanka gobolka bakoolna ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay weerar culus ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada waajid ee gobolka bakool weerar hamadheelmada ayay la kulmeen ciidamada xabashida ee ku sugan degmada waajid waxaana halkaa ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana jira khasaare gaaray ciidamada xabashida ethoobiya ugu yaraan saddex ka mid a etoobiyaanka ayaa lagu dhaawacay dagaalka kuwaas oo mid ka mid a uu yahay sargaal ma ahan markii ugu horreysay ee ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada waajid ay la kulmaan weerar kaga yimaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse marar badan waxay la kulmaan weerara noocaan ah oo ay ka dhaxlaan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhanka gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana sidoo kale ciidamadaa soo gaaray khasaare ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhaawacmay dagaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalad ku qaadeen deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo maamulka jubbaland ayaa sheegay in ay ka walwalsan yihiin bixitaanka ciidamada shisheeye iyagoona xaqiijiyey inaysan iska dhicin karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab wariye cabdifataax ayaa faahfaahinaya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada midba midka uu ka nugul yahay waa uu uga walaac badan yahay bixitaanka ciidamada shisheeye maamulka jubbaland ayaa cod dheer ku sheegay inaysan ogolayn in ciidamada shisheeye laga saaro waddanka soomaaliya gaar ahaan jubbada hoose maxamuud sayid aadan oo ah hogaamiye ku-xigeenka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in shisheeyaha ay u gudbiyeen codsi qoraal ah oo ku aadan in la hakiyo bixitaanka ciidamada shisheeyaha laakiin laga biyadiiday taasina ay culays ku keeni doonto maamulkooda waa arrin aan laga fakirin bay ahayd cidda qorshaysayba dowladdii waraa qorshaysay iyo qoladiian amsomta iyo midowga africa iyo qolyahan kaalmeeyana ayagan hoostay ka xariiqeen laakiin hadda waa deegaanay ka baxayaan deegaanada baxaya weli sidii loola wareegi lahaa way adag tahay oo ciidankeenna ula wareegi lahaa marka halkaas khatar baa ka imaanayso cadowgii horumar buu ka helayaa dadkii shacabka oo deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada soomaaliya iyo admas iyo deegaanaday joogeen inay ka argoostaan oo dhibaateeyaan bay noqonaysaa waa horena mar badan iga warisataan kuu sheegay waa qorshahan in badan laga fikirin oo lagu degdegay laakiin haddana waa go-aan aad arkayso in sidiisi in loo fuliyo la rabo waa lala tacaali doona waa maaragtay waa lala macaamili doona say noqotaba laakiin qorshe ma ahayn si weyn looga looga fikiri ma ahayn maxamuud waxa uu ku celceliyey inaan laga fiirsan arrinta bixitaanka ciidamada shisheeyaha waxay ahayd buu yidhi inaan xilligan lagu dhaqaaqin in dalka laga saaro ciidanka shisheeye
marar badan ba waa codsanay madashana way ka wada hadleen dowladahuna waa la weydiisay bal in la hakiyo qorshaas dib loo fiiriyo decembertii hore dib buu u dhacay oo way dhegeysteen codsigii iyo wixii kala gedisnaa laakiin hadda juun way ka go-an tahay inay dhimaan marka annaga wax un aan ku talagalnay way jirtaa oo meelaha hadda jubbaland khusayso ay ka baxayaan sidii aan ula tacaali lahayn ciddii qorshaysay ma ahayn qorshe si weyn looga fikiro ma ahayn maaragtay sida hadda qoraalka ku qoran iyo sida loo sheegayo iyo siday runtu tahay way kala gedisan yihiin marka waa allaha iyo siro askar ka mid a ciidamada kenya ayaa isaga baxay deegaan lagu magacaabo gariley oo ka tirsan gobolka gedo durbadiina waxaa soo baxay walaac xooggan iyo qayladhaan ka soo yeeraysa maamulka jubbaland dhowaan ayay ahayd markii taliya ku-xigeenka ciidanka jubbaland uu sheegay in ay yihiin caruur ay dhashay dowladda kenya waa markii ay kenyaatiga kasii baxayeen griley hadalkaasina waxa uu ku muujinayey amaba uu ahaa beerlaxawsi kenya loogu sheegayo in ay sii joogaan waddanka laakiin ciidamada kenyaatiga ee goobtaasi joogay ayaa waxaa wejiyadooda ka muuqday farxad aad u badan maadaama ay ka baxayaan deegaan ka mid ah soomaaliya oo hadiyo goor lagu soo weerari jiray magaalooyin ka tirsan jubbooyinka iyo galgaduud ayaa si wada jir ah looga daawaday aflaamta dagaaladii yeedii aato mar kale iyo muudey fagaarayaal waaweyn oo ku yaala magaalooyinka jilib iyo galhareeri oo ka kala tirsan galgaduud iyo jubbooyinka ayaa xalay laga daawaday filimaantii ay alkataa'ib ka soo saartay weeraradii yeed iyo caato fagaaraha magaalada jilib ayaa waxaa soo xaadiray dad aad u badan dadka ayaa ahaa kuwa marna xanaaqaya marna farxaya waa kuwan qaar ka mid ah dadkii daawaday filimka
muslimka ay ku ciyaarayeen laga amaalmariyey oo la dhammeeyey daahintanana gacantooda kor allah ka dhigo jinnadana allah ka waraabsho gaaladana allah dhammeeyo
waxyaabaha caan fiirsaday waxaa ka mid ah filimkii yeedii caata liubolis dhibaatada ay dadka muslimiinta u geysteen jawaabihii ay ka bixiyeen mujaahidiinta iyo in laga guday oo laga aarguday dhibaatada ay dadka u geysteen shacabka ahaa ee muslim waxaan aragnay gaalada newboliska raayadii towxiidka ilaahi subxana wa taala raayadiisa ku tumanayaan oo markii dambena hadee dhaawacoodii iyo bakhtigoodii mujaahidiinta ay ka daba tilaabsanayaan waxaan fiirsaday filan aad iyo aad ii soo cajiibgeliyey waxaa kaloon arkay new bolis oo booteen jirtay oo bakhtigooda meelaha waran inkastoo meel walba ay ku faanaan laakiin allah ayaa ka sarreeyo waxaan leeyahay hadda say u baabi'een ee meel walba ugu jabeen insha allahu tacaala marka mujaahidiinta ilaahay guulasyo gaalada meel walba joogto ilaahay ha joogiyo waxaa caawa fiirsaday filim aad iyo aad u xis badan weerarkii oo lagu laayay leobolis ayagoo raayadar laa ilaaha illa maxamad rasuulullah oo ku tuntuminayay ugu dambayntana oo lagu tuntuntay calankooda oona maxaabiista soo qabtay insha allahu tacaala mujaahidiinta waxaa leeyahay meel kastaa joogtan sabra jihaadkiina ku sabra dhaxantii qoobabkana ku sabra insha allahu tacaala sidoo kale magaalada galhareeri ayaa xalay aada looga daawaday filimaanta yeed iyo caato boqolaal dadweyne ayaa isugu soo baxay fagaaraha suuqa waxayna muujiyeen dareenkan
waxa weeye abu sufyaan weeyaan waa degmada galhareeri filimaan waxaanu fiirsannay caawa aad iyo aad maaragta waan ugu diirsannay new bolis ilaahay subxaanau wa tacaala garabkooda uga baxay dadka muslimiinteena ilaahay u guureeyey guuleeyey ayaannu aad ugu faraxnay cagjar gaalkii murtadka ahaa ee etoobiyaanka ahaa warkiisii ahaa hal saac shabaab ma dagaalama dagaalami karna ciidamadeenna waxay noqotay sidii deeradii oo kale iyagoo u yaacaya in laysgarba dhigo degmada galhareeri xaala waxaan fiirsaday fiilin aad iyo aad u xiiso badan oo lagu leeyahay ciidanka new boolis oo u kal firxanayaan siduu eri waraabo galay waxayna dejiyeen dadka quluubtooda firxadkoodii muasasada alkataibna waxaan leeyahay inay soo saarto filinmo aanu u mahad celinaynaa filna firsada caawa aad iyo aada ugu faraxan maasha allah maasha allah qulubteena shaatisay waxaan ku suganayay fagaaraha degmada galhareeri caawa meeshan waxaa lagu daaray filin xiise badan filimaantay labada ahayd ee laba jus ka koobnaay iyeed iyo caato new booliska lagu xasuuqay aan meesha ku fiirsanay labadiisa xalqo marka waxaa waaye cadowga ilaahay subxaana wa tacaala ha baabi'iyey ilaahay subxaana wa tacaalana heestaba dhigo new boolisna seexada rabbigay nabadii wuu diiday inuu naarta doondoonayo sowna sugan maaha new boolis waa reer nabruud naqalka shaydaanku inay naarta doondoonayo sowna sugan maaha nabigeennu shareecadu nashrayna xulkii towxiidka ninkii diidana dirir
aflaamta ay alkataa'ib ka diyaarisay weeradadii yeed iyo caato ayaa aada looga daawaday dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxayna kulmiyeen aragtida nacaybka gumaysiga etoobiya loo wada qabo wuulaada degmooyinka mudug ayaa loo soo gabagabeeyey dowri diini ah oo muddo toddobaad ah socotay cabdulaahi soomaali ayaa ka waramaya weliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamse iyo weliba walaada amaba madaxda degmooyinka ee wilaayada mudug ayaa waxa ay ka faa'iidaysteen dowla diini ah oo muddo toddobaadaa socotay waxaanay munaasabadda gebagabada ahayd ka sheegeen amaba ku muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin daruusta ay qaateen oo ahayd mid waxweyn ay ka faa'iideen mid ka mida ka qaybgalayaasha dowladda ayaa goobta ka hadlay mawaadiicda markaynu ka qaadanay dowladda ayaa waxaa u horeeyey risaalo oo loogu magacdaray alkhafla oo runtii inta ka qayb gashay dowladaasi saamaysay iyo macallimiintii bixinayeyba ilaahay ha ka ajirsiiya risaaladaas marka waxay ka hadlaysay khaflada in ma aragtay yani iyo calaamadaha khafladu ay leedahay iyo asbaabta khaflada keenayso iyo qaabka loo daaweeyey khaflada mafhuumka khaflada iyo fahamkeeda waxay culammada ka yidhaahdeen runtii wax badan baynu ka faa'iidnay kitaabkaas si fiican buu ma aragtay aan ugu baraarugnay sidoo kale wuxuu sheegay in duruusta ay ka mid ahayd in la dareemo mas-uuliyadda sida bulshada loola tacaamulo toosnaanta iyo saameynteeda asbaabaha keena sugnaanshaha guusha iyo libinta iyo qaabka lagu gaari karo waxa keena in qofka jihaadaya uu daalo qaabka bulshada loo maamulo jihaadka iyo axkaamtiisa waaqica iminka iyo wixii lasoo maray iyo ka digtoonaanshaha sifaadka iyo tilmaamaha munaafiqiinta wuxuu sheegay intii dowladdu ay socotay in ay daawadeen muuqaalo kala duwan oo uu ku jiro weerarkii xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaaday fariisin ciidamada uganda ay ku lahaayeen magaalada buulamarin halka oo in ka badan laba boqol oo askari oo ugandhis ah lagu dilay waaliga walaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamse oo ka mid ahaa dadka dowladda ka faa'iidaystay ayaa macallimiinta u mahad celiyey allah tabaaraka wa tacaala bay ku ahaatay amarkiisa awooddeenna iyo aqligeenna ma ahan iyo cilmi annaga aan leenahay allah tabaaraka wa tacaala waan umahad waan uga mahad celinaynaa uma waan u mahad celinaynaa wakhtigii dowladdu noo socotay halkaan aan joognay ee annagu duruusteennan aqarsanaynay si lamida sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa raggii macallimiinteenni duruustana siinayey wakhtigii aan fadhinay wakhtigooda qaaligaa bixiyey ayagana waxaan leenahay carabadooda allah tabaaraka wa tacaala ha noo barakeeyo faham aan adduun iyo aakhiraba ku fowsno ilaahay ha naga siiyo cilmiga ay naguna siiyeen allah ha naga siiyo ayagana miisaanka xasanaadka allah u saaro jazaakum allahu khayran iqwa wuxuu sheegay in loo soo baxay camal jihaad ah islamarkaana waddada ay qodxo badan daadsan yihiin loona baahan yahay in la iska ilaaliyo wuxuu intaa ku daray in loo baahan yahay in si wanaagsan loo fahmo asluubka dacwada wuxuu sheegay in mas-uuliyiinta goobta joogta iyo kuwa kaleba looga baahan yahay in cadaaladda ay ku dadaalaan sheekh xasan abuu xamse waxa uu yidhi dhammaanteen ciidan ayaanu nahay cadowgana waa in aanu la xisaabtannaa iyadoo geesta kale aan laga tegayn gudashada dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay dowlaa diini ah u qabataa xubnaha iyada ka tirsan iyo weliba bulshada ay maamusho intaba wilaayadii islaamiga ah shabeellaha hoose ayaa dowro u qabatay tiro macalimiin ah si kor loogu qaado wacyigooda iyo aqoontooda sida uu ku faahfaahinayo warkaasi mahad cubayd munaasabadan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo xirayay dowro diini ah oo socotay muddo toban maalin ah ayaa ka dhacday deegaanka kunyibarrow ee shabeellaha hoose dowradan ayaa loo qabtay mucalimiin ka dhashay beesha tuni waxayna dhammaystir u ahayd dowraad diini ah oo horey loogu soo gebagabeeyey ugu horreyn mid ka mid ah mucalimiintii qaadanayay dowradda ayaa ka warbixiyey duruustii ay qaateen muddadii ay socotay waxaa kaan ku caddaynayaa kitaabada aan soo qaadannay inta ay ahaayeen oo u horreeya kow tafsiiru lqur'aan labo mucallimu alqiraa'ati alcarabiya saddex alwaajibaat almutaxatimaat afar duruusulmuhima licaamati اlumma shan durqu tadriis lix usuulu halaaث sidaa darteed waxaan rajaynaynaa in aan gaarsiinno casharada aan qaadannay ummadda na sugaysa haba u badnaadaane ehelkeenna si aan uga saarno baahida ay u qabaan diinta intaa waxaa raaca oo aan isu dardaarmaynaa in macallin kasta ku dadaalo xilka loo dhiibay si uu uga qaato kaalin weyn oo dhadhan leh amaba la dareemayo sheekh faarax cali xuseen iyo sheekh maxamed jamaal oo ka mid ahaa marti sharaftii munaasabadda ayaa si isku mid ah mucallimiinta ugu dardaarmay in duruustii ay barteen ay gaarsiiyaan dadka kale kuna bilaabaan tolkooda
marka macallinku marka inta qur-aanka iska uun barto oo kitaabta baro muhimaddu intaa kuma koobna wax badan baa naga dhiman idinkuna waad dareenteen kolleyba waad baarugteen in bulshadii marka laga saaro jahliga maanta waxa aan ugu baahi badan nahay ummadeennu waa in diinteeda la fahamsiiyo
walaalayaal runtii mas-uuliyad baa laydiin saaray waxaanu malaynayaa dowradii saddexaad weeye aada qaadataan oo runtii juhdi iyo dadaal inta ugu sarraysa laydinku bixiyey ma ahan ciyaar iyo dheeldheel ma ahan mas-uuliyadda aada qaadaysaan baa waxay tahay mid culus maxaa yeelay waxaad xumbaarsan tihiin allah subxaana wa tacaala qur-aankiisa wey
sidoo kale mid ka mid ah nabadoonnada beesha tuni ayaa la dardaarmay mucallimiinta
marka insha allahu tacaala mid la baahno awalan naftasan awalan ilahay inaa ku obsatan wali la iskii diraayeen dadkii la iskii diraayeen dadki waa masaakiin dada caamo oo jaahiliin isku badananu inaa la idhimriyo inaa wanaagi walika deersiyo inaa macnaa hinfudu insha allahu tacaala inaa alku horkooyno waa dadka insha allahu tacaala macnaa dadka dad hunan ka jira dad faylan ka jira may la ibaahanayo marka dadkii wanaagsan usba wanaagsane dadka xoogoo daciifka ah amba eh, si kale ah in lai dhimriyo la ibaaha insha allahu tacaala waktiga eedi eedi gaaban kalimaadkii ma iska gaabsadaa hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa marar kala duwan mucallimiinta beesha tuni u soo gebagabaysay dowraad diini ah oo ay ku qaateen duruus kala duwan koox hubaysan ayaa weerar sababay dhimasho dhaawac ka geystay magaalada gaarisa cabdisamed ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada gaarisa gaar ahaan xaafadda hodan ayaa ku waramaya in hal qof lagu dilay sidoo kalena laba ruux lagu dhaawacay wuxuu khasaarahan dhimashada iyo dhaawaca imaaday ka gadaal markii koox hubaysan oo aan heybtooda la aqoonsan ay weerar ka geysteen xaafadda hodan dhacdadan ayaa si aadan looga hadalhayaa guud ahaan magaalada gaarisa iyadoo aan ilaa iyo hadda la aqoonsan cidda geysatay waxaa xusid mudan in weeraro kuwan la mid a ay horey u geysteen sirdoonka waddanka kenya kuwaasi oo ay ku beegsanayaan dad u badan wadaada soomaali ah amaba u dhashay qowmiyadaha kale ee kenya arrintan ayna u sameeyaan si aan loogu kacdoomin islamarkaana loogu tiirinin ciidamada booliiska halka warkan aad kala socotaan waa warbaahinta alfurqaan ciidamada yuhuudda ayaa isaga cararay magaalada jiniin ee dhulka muslimiinta ah ee falastiin yuhuudda ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay duqeymo ka waday magaaladaas laakiin markii ay iska caabin la kulmeen ayay halkaasi isaga carareen magaalada iyo xeryaha barakacyaasha waxaa dib ula wareegay muqaawamada muddada labada maalmood ah waxay yuhuudda dileen labiyo toban qof oo muslimiin ah dhankoodana waxay sheegteen in ugu yaraan hal askari laga dilay dhowaan wargeys ka soo baxa yuhuudda ayaa sheegay in xiriir hoosaad qoto dheer la leeyihiin dowladda federaalka mar dhowna la shaacin doono warkii idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa